أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليس قطبيا فتاوى شرعية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مجلس الكوباد وعن نوجد دون فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal maanta oo maalin arbaco ah taariikhduna ay tahay tobankii bishii tobnaad kun afar boqol iyo shan iyo soddon waxa aynu biidni illaahi tacaala su-aalihii lagu soo diray ama ikhwadu ay ka kusoo direen websiteka manhaj online wixii aynu ka gaadhno ee wakhtigu inoo saamaxo aan weydiineynaa sheekheena sheekh cabdikariim xasan xoosh xafidahu llah su-aasha koowaad waxa ay tahay sheekhana allah yaxfadak qof haddii uu tago meel miyiya oo ay geeriyi ka dhacday meeshaana aanu haynin qofkaasi cunto kale oo uu cuno wixii cuntaa ee la kariyey ee qabriga dushiisa la keenay ma cuni karaa mise ma cuni karo fatafadal jazaaka allahu khayran alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wacala ali muxamed mas'alada ku saabsan waxyaalaha aaska la keeno ee raashimada ah waa mid sunnada khilaafsanoo bidca ah raashinka aaska la keenaayo waa mid bidco ah oo sunnada khilaafsan nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisana kuma jiri jirin in raashima la keeno oo qoriqaad wax la yidhaahdo la sameeyo ama in axan iyo agas ha dhow la sameeyo oo gurigii wax lagu qalo oo casuumad laga sameeyo kullu dalika wax jiri jiray maaha diyaarinta maydka la diyaarinayana kama mid aha ruuxu markuu dhinto waxa waxaa xoolaha laga qaadayaa waa tajhiiska maydka laga diyaarinayo kafantiisa iyo aaskiisa aaska dadka qodaya haddii ay yihiin dad tabarrucaya oo iyagu hor ilaahay geysanaya qoditaankay xabaasha qodayaan iyo aaska ay maydka aasayaan wuxuu noqonayaa waxaas wax la siinayo oo reerkii markaa xaggiisa ay ka siinayaan oo xoolihii maydka ruuxa maytidaa xoolihiisii laga bixinayaa ma jiro haddii aynay tabarrucayn oo tabarruc ku qodaynin waxay noqonaysaa in mushqaayad la siiyo mushqaayaddana waa waxa lagula heshiiyo markaana in wax loo qalo ama raashima loo keeno ma imanayse waxay noqonaysaa in markaa kharashkooda la siiyo kharashaasina waa waxa lagula heshiiyey saasuu noqonaya marka iyagaa yaqaana meeshay u doonanayaan markaa raashinka marka la siiya kharashkooda laakiin raashimadan maydka la raacinayaa ama xabaashaha la dulgeeyo ama gurigii ruuxa maydka ah gurigoodii haba laga sameeye waa mukhaalif lisunati rasuul salى اllahu alيyه wasalam waatuu nebigu yihi salى اllahu alيه wasalam isnacuu liali jacfara طacaama faqad aataahum ma yashqaluhum reer jacfar cunto u sameeya bimacnaa cunto hadiyada u keena waxa u yimi wax ka mashquuliya inay cunto samaystaan gurigan maydkee lagu soo ururayo raashinka lagu samaynayaana waa nooc baroorta ka mida sida xadiidkii jariir ibnu cabdillaahi albajali uu soo wariyeyba uu sheegaayo isagoo ka warramaya saxaabadu siday u yaqaaneen ibnu maajah wakayruhu ay soo saareen culamo badanoo muxadisiinina ay saxiixiyeen kuna nacudu alijtimaaca ila ahli lmeyiti wa sancata alطacaami lahu min anniyaxa waxaanu ku tirin jiray ururka gurigii meydka lagu soo ururo reerkii laga dhintay gurigoodii in lagu soo ururo cuntana lagu sameeyaa mid baroorta ka mida inay tahay baanu u naqaanay haddaanu saxaabadina marka waa niyaaxa ficliya waa baroor ficli ah marka sunnadiina waa khilaafsan tahay mukhaalafaad kalena waa ku jiraan nooc baroorina waa ku jirtaa haddii xoolihii markaa ruuxa dhintay xoolihiisii laga qaadana waxay noqonaysaa dad yaryari hadday ku jiraanna agoon waxoodii in la isticmaalay noqonayso marka maxaadiir badan baa ku jira cid kale haddii ay samayso lafteeda maxaadiirtii waxaa ku soo hadhaysa xagga markaa bidcanimada sunnada ay khilaafsan tahay iyo tan markaa nooca baroortee ku sugan baroori inay ku sugan tahay taasaa kusoo hadhaysa arrin ku saabsan qofka haddaanu cunto kale haysanin ma cuni karaa jawaabteedu waxay tahay xaalu daruura haddii ay gaadho oo qofka wakhtigii bakhtigu u bannaanaanayay ay noqoto ta noocaasoo kale xadkaa hadday gaadho addaruuratu tubixu lmaxduuraat laakiin duuna dalik hadduu markaa iska aanay xad daruuro aynay gaadhin yacni waxaway ma cunayo ee waa markaysa markaa ka fogaanaya waa iska ilaalinaya wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekhana allah yaxfadak waxaa su-aasha su-aasha ku xigta ay sheegaysaa ama wasaa-ilkani leeyahay xagbadda xukunkeeda sharciyan muxuu yahay
jawaabtu waxay tahay hagbaddu waa nooc yacni dadkii tacaawuna oo ay samaynayaan nooc shariko ah oo marba ruux ayaa lacagtii isku qaadanaya inta kalena amaah bay ku noqonaysaa intiisana isagaa lahaa mar kalena intii in la eg baa ruux kale la siinayaa sidaasay usoo wareegeysa shuruudaha faasidkaa haddii laga ilaaliyo waa mucaamalo adduunyo qadiyadda noocaasi waa mucaamalo adduunyo shuruudaha faasidkaa haddii laga ilaaliyo shardiyada faasidka ah laga saaro waxay noqonaysaa dhib kuma sugnaa ruuxanna lacagtuu qaatay deyn bay ku tahay inuu iska celiyaa laazim bay ku tahay hadduu xataa ka baxo waa inuu xooluhu qaatay iska celiyaa hadduu ka baxo oo aanu waxba qaadanna wixii laga qaatay waa in loo celiyaa kulu sharطi laysa fi kitaabi اllahi fahuwa baطil wain kana miata shart shardi kastaan kitaabka ilahay ku sugnayn waa baطil walow boqol shardi ba ha noqdo cibro male shardiga faasidka ahi wax ka soo qaad male marka shardigii faasidki waa marduud xoolaha aanu lahayn ee khiyaarka iyo raalli ahaanshaha lagu siiyey dayn bay ku tahay hadduu ka baxo ama dhinto waa in markaysaga waxaa laga bixiyaa hadduu nool yahayna waa inuu celiyaa isagaan qaadan hadduu markaa ka baxana waa in markaa waxaa loo celiyaa sida kale wax dhibi uguma sugnaa mucaamalaadka dunyawigana waxaa asal u ah xilliga inay xalaal tahay mucaamalaadka dunyawiga wax anfacaya waxaa u asala xalaalnimo wax daliil xaaraantinimeey un baa ka hadhaya wixii kale alaslu fiiha alxil oo waxa kala duwan baabka cibaadaadka iyo diinta wixii ku saabsan iyo umuuraha adduunyada waxaa ku saabsan baa kala duwan midna asal waxa u ah xilli iyo bannaanaansho ila bidaliil midna asal waxa u ah alxadru iyo diidmo la diidaayo in daliil bannaynayo loo helo mooyaane daliil lagu sharciyeynayo in loo helo mooyaane haddii kale wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn oo diin iyo qurbo lagama dhigan karo shay aan shareecada daliil looga haynin oo ku sugnayn laakiin ashyaada dunyawiga waxa u asala ee naafice wax taraya xalaalnima u asala wixii daliil xalaalnimada ka saaraya la helo waa laga saaraya xalaalnimadii oo xaaraan baa lagu sheegaya wixii kale alaslu fiiha alxillu wallahu aclam
jasaak allahu khayran baarak allahu fiik su-aasha su-aasha xigta saa-iilka soo diray waxa uu leeyahay haddii aan haysto lacag aanan ogaaday inay sekadu waajib ku tahay lacagta inaan ka bixiyo ma markii aan ogaaday uun baan ka bixinayaa sekada iyo wixii ka dambeeya mise xataa waxa weeyaan sanadadii hore aan lacagta haystay ee aanan ogeyn inay sekadu waajib ku ahayd waan bixinayaa saas ayuu leeyahay
jawaabtu waxay tahay zakadu waa faral ka mida farallada diinta waana rukni ka mida arkaanta islaamka aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan oo sheegaysa sekadu inay waajib tahay laga qaadanayaana waa jiraan marka waajibnimadeedu mid shaki ku jira maaha lacagaha waxa waajiba in sekadii laga bixiyo hadday gaadhaan nisaabkii sekada lagaga bixin lahaa seke goys ay noqdaan ruuxii haddaba lacag seke goysa haystay oo aan garanayn sekadu inay waajib ku tahay oo ku waajibtay markuu ogaado inuu sekada ka bixinayo waa mid waajiba laakiin waxa isweydiin lama sanadaasu ka bixinaya mise sanadihii horena waa ka bixinaya sanadihii hore bixinta uu ka bixinaya waxaa loo kala qaadayaa laba inuu yahay ruux isagoo kale ay ka qarsoomi karto sekadu inay waajib tahay taasina naadir weeye haddii ay jirto oo ruuxaasi weligiiba aanu maqal seke inay ku waajib tahay isagoo kale la is odhan karo waa ka qarsoomi kartaa waa islaamay beled fog ayuu joogay oo culammada iyo dadka markaysaga xaw muslimiinta ah yacni waxbay ka fog waxyaalo uu ku garan karaana aynay markaa mutayasar u ahayn oo u fududayn waa baciid arrinka noocaasi laakiin calaa kulli xaal isagoo kale haddii la odhan karo waa ka qarsoomi kartaa weligii ma maqal waxay noqonaysaa sanadihii hore waxba kama saaro laakiin qof muslim ahaa oo muslimiintii ku dhex jiray oo cilmigii hareerihiisa laga sheegaayey oo culammadii la joogay ama ka agdhowaa lagama aqbalayo inuu yidhaahdo sakadu inay waajib tahay maan maqal waayo waxay noqonaysaa inuu icraad sameeyey uu ka jeestay isagu cilmigii dhegahna furaystay garasho waagaa u garan waayo cudurdaar noqon mayso marka khulaasadu waxay tahay ninka muslimka ahaa ee ku dhex jiray haddaan hadalka soo ururiyo muslimiintii dadkii uu cilmiga weydiin lahaana ay u dhowaayeen maqlayay seke inay waajib tahay waxay sekadu ka waajibto aan isagu sii waraysan garashada uu garan waayey waxba laga soo qaadi maayo sannadii hore inuu sekadii bixiyaana waajib bay ku noqonaysaa fadaynu llahi axaqu an yuqdaa wallahu aclam
baaraka allahu fiik wjasaaka allahu khayran su-aasha su-aashaa xigta saa-iilka soo qoray waxa uu leeyahay su-aashan marar hore ayaan soo qoray buu leeyahay in layga jaahil saarana waan rabaa su-aashu waxay tahay qofka muslimka ah ee nin gaalnimo ku dhintay u ducaynaya ee le ilaahay ha u naxariisto xukunkiisu muxuu yahay mase ku gaaloobaya mise muslim faasiqa uunbuu noqonaya
jawaabtu waxa weeyaan qofka gaalka ah gaalnimo ku dhintay in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo ama naxariis loo weydiiya ma bannaana waa shay muxaram ah farqi waxaan kale lahayn gaalnimadu ku dhintay noocay tahay hadduu yahuudi ahaa ama kiristaan ahaa ama shuuci ilaahayba dafirsan ahaa ama majuus ahaa kuwa dabka caabuda ama buudi ahaa nooc kastoo gaalnimo ah oo uu ku sugnaa farqi ma kale leh oo gaalnimo hadduu ku dhinto marnaba in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiya ma bannaano ma kana lilnabiy wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahm anahum asxaabu اljaxiim yacni nebiga sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniinta toonna mid u bannaan ma aha inay mushrikiinta ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan markay u caddaatay dabadeed inay asxaabuuljaxiim yihiin oo naarta jaxiima ay asxaabteeda ka mid yihiin in ilaahay dembi dhaaf ay u weydiiyaan mid u bannaan maha marka gaalkii gaalnimo ku dhintay naxariis iyo dembi dhaaf toonna ilaahay looma weydiin karo aayadda qur'aanki waa ku cadda culamada islaamkuna waa ku ijmaacsan yihiin inay saa tahay khilaaf kuma jiro ruuxa ilaahay dembi dhaaf u weydiiya ama naxariis u weydiiya ruux gaalnimo ku dhintay wuxuu ku dhacay shay xaaraam oo dembiyuu ku dhacay laakiin millada kagama baxayo oo diinta kagama baxayo haddaanu xalaashan oo bannaysanin oo xalaalnimo u ictiqaadin ee ficil ahaanuu u sameeyey milladda kagama baxayo kuma gaaloobay ee wuxuu noqonayaa inuu ruux caasi ah oo dembi ku dhacay ayuu noqonaya nabi maxamedna sala allahu aleyh wasalam waatuu ilaahay ku yidhi markii abu aalib dhintay ayuu allah wuxuu ku yidhi ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahm anahum asxaabu ljaxiim waxaana la ogsoon yahay abu aalib nabiga sala allahu alayh wasalam qaraabo waa la ahaa oo waa adeerkii ruma waa soo koriyo waa ilaalin jiray markii dambena waa daafici jiray haddana maca daalik inuu qaraabo nebiga la ahaa in nebiga wax u taray inuu nebiga daafici jiray oo gaalada ka celin jiray kullu daalika umay sababin inay bannaanaato istikfaar inuu nebigu u sameeyo ilahay dembi dhaaf u weydiiyo aayaddaasina isagay ku soo degtay maa kaanana waxaa looga jeedaa taxriim laga xaaraantinimaynayo siiqadu waa nafyi oo waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nahyi oo culammadu waxay yidhahdaan wuxuu ilaahay yidhaahdo maa kaana iyo maa yenbagii iyo laa yenbagii aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga meeshay kaga soo arooraanba waxaa loo isticmaalaa ama wax shareecada xaaraan ku ah ama wax waaqic ahaan mustaxiil ah oo aan dhici karin labadaa mid baa lagu isticmaalaa marka macnaha aayaddu wuxuu noqonayaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo nahyigaasna waa litaxriim siday culammaduba yidhaahdaan annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu xaaraantinimayntuu keensanaya istikfaarka mushrikiin ama gaalo ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyaana waa nooc muwaalaata ah muwaalaadka gaaladuna ma bannaana waa shay muxarama oo aan bannaanayn wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aasha su-aasha xigta wuxuu leeyahay saa-iilka soo diray salaada cishaaye haddii aan raaciyo witriga miyay ii bannaan tahay inaan ama qofka miyay u bannaan tahay inuu salaatuleyl kale u kaco haddiiseba uu u kaco salaatuleyl witrigii uu sameeyey siduu ka yeelayaa
jawaabteedu waxay tahay salaatu leylka waxaa la yidhaahdaa salaad kasta oo habeenkii la tukado cishaha dabadii laga bilaabo ilamaa iyo laga gaadhaayo wakhtiga fajriga marka cishaha dabadii hadduu witrigii tukado nooc salaatuleylkii ka miduu la yimi waayo witrigu salaatuleylkay ka midta su-aashu waxay u dhacaysaa witrigii salaad kale oo sunno ah ma laga dambaysiin karaa jawaabtu waxa weeyaan nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa salaadiinna ugu dambaysa ee habeenka aad tukataan witri ka yeelaa nebigu yidhi sala allahu aley wasalam marka waxaa sunno oo mustaxab ah in witrigu ugu dambayso salaadda habeenkii la tukanayo waa sunne ha yeeshee xaaraan ma aha in salaad kale oo sunno a laga dambaysiya witriga way se fiican tahay in witrigu ugu dambayso inay bannaan tahay salaad kale in laga dambaysiin karana waxaa u daliila nebigu sala allahu aleyh wasalam intuu witri tukaday ayuu laba ragcadood ka dambaysiiyey oo sunno ah marka labada ragcadood ee sunnaha ee witriga dabadeed uu tukaday waxay ku tusinaysaa inaan amarkan lilwujuub aanu ahayn ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa sidaas aawadeed bay culamo badan ee ka qaatay inay istixbaab tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen armay nebiga ku gaar tahay in laba ragcadood oo sunnaa laga dambaysiin karo witriga tanna ay tahay amarka caamkae ummadda la amrayo ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra taa waxaa lagaga jawaabayaa kuma gaar aha nebiga sala allahu aleyh wasalam in laba ragcadood laga dambaysiin karo witriga waayo ficil ahaan maadaama uu nebigu u sameeyey waxaa asala in nebiga sala allahu aleyh wasalam laga dayan karo haddii daliil nebiga ku khaas yeelaya aan la haynin halkana lama hayo daliil nebiga ku gaar yeelaya sala allahu aleyh wasalam ilaahayna wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku dayasho wanaagsan waa midda labaade waxaa kaloo la hayaa xadiis qowli ah oo nebigu uu tilmaamayo in laba ragcadood la tukado witriga dabadeed saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witran loogama jeedo yani witrigu ha ugu dambayso ee muraadka looga jeedaa waxay tahay yani ku dadaalo ihtimaam ziyaadaha iyo dadaal dheeraada ku sameeya witriga oo ha ka tegina laakiin faa'iidayn mayso inaan witrigii waxba laga dambaysiinaynin oo in wax laga dambaysiin karo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee odhaahyo ficil labadaba kaga soo aroortay baa ku tusinaysa in witrigii wax laga dambaysiin karo saas aawade wax dhibi kuma sugnaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran axad likhwa ayaa waxa uu ka soo diray suudan su-aashan wuxuu leeyahay wadaad ayaa waxa uu yidhi isqarxinta caalamka ka dhacaysaa boqol kiiba sagaashan ayaa khalad ah tobanka uu soo reebay oo uu tilmaamayo inay sax tahay ama xaq tahay qowlka iyo hadalka ku saabsan in la yidhaahdo qarxinta wax ka mid a isqarxinta wax ka mid a sax ah muxuu xaalkiisu yahay ma sax baa buu leeyahay
jawaabtu waxay tahay isqarxinta
في منهج la أونلاين.
isqarxiyaa waa mid xaaraanaan bannaanayn jumlatan wa tafsiilan in la yidhaahdo waxbaa ka bannaanna daliil ma leh qarxinta uu ruuxu isqarxiyaa waa mid muxarama waa midaan bannaanayn waa dilis qofku naftiisii uu dilayo naftiisa inuu dilo intixaar sameeyaana ma bannaana qaala allahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay baa yidhi ha dilina nafihiinna walaa taqtuluu waa nahyi nahyiguna waa taxriim wuxuu allah yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaag ha ku ridina waa halaag gacmihii lagu ridayo wuxuu nabigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam xadiiska صaxiixa man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi ywma alqiyaama ka naftiisa shay ku dila maalinta qiyaamaa lagu cadaabaa shaygu naftiisa ku dilaa lagu cadaabaa aayaadkii qur'aankii axaadiistii nebiga labaduba saa sheegaya mafaasid kaloo badanna waa ka dhalataa oo dhibaatooyin ah waa midda koowaade dad badanoo muslimiina lagu laayaa hanti badanoo dhowr dhowrsoon baa lagu burburiyaa gaaliyo muslimiin isku dhex jira las- laysku qarxiyaa muslimiin dhiiggoodu dhowran yahaa lagu laayaa gaalo cahdi le baa lagu laayaa meelaha qaarkood gaaladii raddi ficil waxay ku sameeyaan dhibtii loo geystay mid toban jibbaar ka badan muslimiinta inay u geystaan oo ay dad fara badan oo muslimiina u xasuuqaan markaa daliil male qowlka odhanaya isqarxinta la ysqarxiyo waxbaa ka bannaan wax daliila male haddii la yidhahdo fulaan iyo callaan baa markaysagaa wax ka soo reebay waxa taa lama daliil maxaa u daliila in wax laga soo reebayo ila hebel iyo hebel hadday wax ka soo reebeen hebel iyo hebel qowlkoodu xujo ma aha ruux wal oo rasuulka ka soo hadhay yukhti wa yusiib ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faاjtahada faakطa'a falahu ajrun khaطأ iyo sawaab baa caalimkii ka suuro gala hadduu ra'yi caalim wax ku yidhaahdo wax kaga reebo qowlkiisu shareecadda daliil ku noqon maayo qaacidaduna waxay tahay aqwaalu ahli cilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha aqwaasha culammada iyagaa loo xujo raadiyaa oo loo daliil raadiyaa iyaga lama xujaysto waxaana qaacidada u daliila aayaadka qur'aanka fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah aayaadka qur'aanka u daliila qaacidada culammaduna qaacidada waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqsan yihin wax khilaafi kuma sugna qowl caalim hadduu khilaafo daliilkana wuxuu noqonayaa marduud siday culammaduba ku kulansan yihiin waatuu imaamu shaafici raximahu llahu uu yidhi أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمينtu waxay ku إجماaceen ruuxa ay u cadaato suno rasuul ama xadiiث nebi salى الlahu عalيه wasalam oo nebiga ka sugan qowl cid kale oo bashara inuu u khilaafaa inaanay u bannaanayn oo xalaal u ahayn baa muslimiintu ku ijmacsan ina isku waafaqsanyin waa ijmac wax khilaafi kuma sugnaa qowl kasta oo khilaafa nusuusta waa marduud cid kastaaba ha tidhahdo marka ra'yiga odhanaya isqarxinta boqol kiiba sagaashan baa xaaraan ah ama isqarxinaha caalamka ka dhacaya boqol kiiba sagaashan waa xaaraan laakiin boqol kiiba toban ama wax ka mida ayaa bannaan waa qowlun caarin can اdaliil waa qowl daliil ka madrhan waa qiil aan daliil lahayn saas aawadeed wuxuu noqonayaa markaa mid marduud ah ayuu noqonaya marka laa jihaadu dafci baanu ku bannaanayn walaa jihaadu alab baanu ku bannaanayn yacni midnaba kuma bannaana in la isqarxiya waana iطlaaqaydaas cumuumaadka nusuustiiyo adilada aynu sheegnayna daliil khaas yeelaya lama hayo waalcaamu calaa cumuumihi xataa yaatiya almukhasisu caamkuna cumuumkiisu ku sugan yahay ilaa mukhasis yimaado cumuumkiisaana la istisxaabaya siday ahlucilmigu markaa waxay tilmaamaan adiladuna ay ku tusinayso wallahu aclam
jaza allahu sheekhana khayr aljaza saa-iilka su-aashan soo diray wuxuu leeyahy waxaan arkaa ama maqlaa iyadoo lacag ama dahab laga ururinayo dumarka oo lagu boorinayo inay sadaqadaystaan marka gabadha muslimadda miyay u bannaan tahay iyadoo aanu ninkeedii ogeyn iyadoo aanu ninkeedii ogeyn inay bixiso waxa weeyaan xoolaheeda ama dahabkeeda iyadaoo loogu iibiyey ama loogu gaday dahabka gaar ahaan si ay isugu qurxiso
jawaabtu waxay tahay gabadhu xoolaha ay iyadu leedahay way sadaqadaysan kartaa way baxsan kartaa inay fiican tahay waa jirtaa inay ninka ogeysiiso laakiin siday jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waajib ma aha xoolaheeda iyadu ay leedahay gabadh caaqilada oo rashiidada oo tasarufkeeda hagaajinaysa oo xoolaheeda yacni u meeldayeysa oo lexe jeclaysanaysa inay xoolaheeda wax ka mida baxsato waa u bannaanta idanka ay ninka idan weydiisanaysaana jamaahiiru ahlulcilmi waxay qabaan inaynay waajib ku ahayn ama xadiiska ku soo arooray laa tajuusu caطiyat limra'atin fii maaliha idaa malaka zawjuha cismataha ila biidnih xadiiska sidaa ku soo arooray jamaahiirta culammadu waxay ku xambaareen inay tahay min baabi yacni cishrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan layskula dhaqmo inay tahay laakiin aynay ahayn yacni miday waajib ku tahay ama lagu xambaaro gabadha in looga jeedo tii aan tasarufka rashiidad ku ahayn oo xoolaheeda aan hagaajin karayn oo ilaashin karayn oo u baahan in xoolaha loo ilaaliyo caqligeeduna aanu ku fillayn in ama taa lagu xambaaro ama in la yidhaahdo waa min baabi alcushrati alxasana laakiin laazim kuma aha hadday caaqilo tahay oo rashiido tahay inay wax kastoo xoolaheeda ay ka baxsanayso inay ninkeeda idan weydiisto inaynay sidaasi waajib ahaynna waxaa ku tusinaysa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi yaa macshara annisaa'i tasaddaqna ururkii dumarkow wax baxsadoo sadaqadaysta waayo badankiinna waxaan ku arkay iyagoo naarta ku sugan bimacnaa inaad naarta u badan tihiin saasaan arkay mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam raggiinna idan weydiista xadiiskaa kuma odhan waxaana dhacday in nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dumarkii sadaqadda intuu ku booriyey dabeedna markaysa markaa qaarkood kaatimadooda ay soo turayeen saas iyadaa baa dhacday marka taasi waxay ku tusinaysaa inaanay mamnuuc ahayn gabadha inay wax sadaqadaysato walow dahabkeeda yacni haba ahaado waxay sadaqadaysanaysaa iyadoo ninkeedu aanu u idmin inay u bannaantahay inay wax sadaqadaysato ama arrinka ku saabsan dahabka ninku wuxuu ugu iibiyey inay isku qurxiso waa laba mid dahabkani inuu ugu iibiyey litamliik oo uu mulki siiyey iyo inay tahay lilcaariya oo ammaano ay ugu hayso isaguna mulkigii dahabkaa u leeyihi haddii dahabka aanu siino mulkigeedii aanu noqonin ee ammaano ay ugu hayso dee ammaanada inay iska bixiso xaquma leh oo iyadu iskagama tasarufi karto iskama bixin karto laakiin haddii waxa weeye u mulki siiyey waa xoolo ay leedahay xoolaha ay leedahay khayr waa kula bixi kartaa oo waa ku bixin kartaa wax xaraj oo dhib oo ku suganna ma jiro cala alqowli asaxiix wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa'ilkani wuxuu leeyahay salafiyada ma waxaa aasaasay ibnu teymiya rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu sheegay inay firqad badbaadayso salafiyaduna firqad maaha ayaa la yidhi siday isu qabanaysaa waad mahadsantihin buu leeyahy
jawaabtu waxay tahay salafiyadu waa dariiqii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisoo la raaco ayaa salafiya la yidhahdaa raacista salafka la raacayo dariiqoodana waxaa soo gelaya caqiide iyo manhaj mid walba xagga caqiidada iyo xagga manhajka mid walba waa in laga raacaa shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ka mid ahaa culammadii dariiqa ku yeedhaysay ee ku baaqaysay ee u nusraysay buu ka mid ahaa waana looga horreeyey waana looga dambeeyey oo culamo badan oo dariiqaa ku yeedhi jirayna waa jireen hortii culamo badan oo ka dambaysay oo dariiqaa ku yeedhaysayna waa jirtay waana jirtaa marka miduu isagu aasaasay ma aha ee waddo dhigan ayuu caddeeyey kuna baaqay raacayna dadkana ugu yeedhay ibnu taymiya ma aasaasin sheikh kale oo la odhanayo hebel baa aasaasayna ma jiro waddadaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen cid kastoo ku baaqda oo raacda oo marta oo u nusraysa oo u gargaarta waa salafi meeshuu doonaba ha joogo cidduu doono ha ahaado qoladuu doono ha ahaado ha caddaado ha madoobaado ha casaado hadalka uu yidhi saa'ilku nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam firqo badbaadaysaa inay jirto salafiyaduna waxaa la yidhi firqo ma aha markaa say isu waafaqaysaa firqad baa badbaadaysa iyo salafiyadu firqad maaha say isu waafaqaysa jawaabtu waxay tahay salafiyadu firqo firaqa kale la mida ma aha laakiin luqa ahaan firqo in lagu iطlaaqo alfirqa annaajiya iyo aljamaaca iyo altaa'ifa almansuura iyo alsalafiya waa bimacna firqadana mar waxaa looga jeedaa macno luqawi ah marna waxaa looga jeedaa macno ka duwan marka xadiidka lafdigiisa kuma soo aroorin firqa sataftariqu ummatii ila alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida laakiin macno ahaan waa iska tahay oo ilaa waaxida waxaa laga reebayaa firaqii laakiin aljamaaca lagu iطlaaqa xadiiska marka lafdiga aljamaaca ayaa lafdiga sharcigee soo arooray uu yahay ee mansuuska calaykum biljamaca iyo man faaraqa aljamaca iyo aljamacatu raxma marka salafiyadu firaqa kale waa ka duwan tahay haddii firqa naajiya lagu magacaabo iyo haddii aljamaaca lagu magacaabo iyo haddii altaa'ifa almansuura lagu magacaabo iyo haddii ahlu sunnati walxadiis lagu magacaabo iyo haddii ahlulasar lagu magacaabo kullu dalika waa bimacnan asmaada ayaa tacaduday xaqiiqadu waa mid qura tacadadat alasbaab walmowtu waaxidu xaqiiqadu mid keliya weeye marka asalafiya waa itibaaca salafka la raacayo ee manhajka iyo caqiidadaas ah ee loo nusraynayo loo gargaarayo la laazimayo ama firqaha lagu magacaabo ama jamacaha lagu magacaabo ama lafdi kale ha lagu magacaabo laa farqa wallahu aclam
baaraka allahu fiik su-aashan sheekhana waxay ka timi london wuxuu leeyahy saa'ilku haddii ay gabadh uur leh oo muslimad ah oo saddex wiig uurkeedu uu yahay ay dhakhaatiirtu yidhaahdaan waa in uurkaa laga soo rido haddii kale iyada ayaa nafteedu khatar ku jirtaa maxaa la samaynayaa
jawaabtu waxay tahay gabadha uur kale uurkaasina aanu uurkaasina aanu afartan ba gaadhin ee saddex wiig ay tahay dhakhaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda haddii ay yidhaahdaan ilmahaasi haddii la daayiyo nolosha hooyada khatar buu ku yahay sida danniga haalibki yahayna nolosheedaa khatar gelaysa ay sidaas yidhaahdaan dhakhaatiirta sidaa sheegayna ay mid ka badan yihiin laguna kalsoon yahay wakhtigii nafkhadana aanu gaadhine wuxuuba saddex wiig yahay xaalka caynkaasa waa la soo ridi karaa ilmahaasoo waa la soo saari karaa dhibina kuma sugna waxaanu noqonayaa bimathaabati alcasli xaalatu nafqa haddaanu gaadhin waa iska casli casligana culamada qaarkood way diideen culamada qaar waa karaahiyeysteen culamada qaarna way banneeyeen haddii maslaxa keensato daka alwa'du alkhafiyu baa soo araaray oo xabaalnololin yarba casligii lagu iطlaaqay axaadiis kale oo laga fahmaya inay bannaantayna waa jirtaa marka khulaasadu waxay tahay haddii ilmuhu aanu afartanba gaadhin intuu uurka ku jiray afartan maalmoodba aanu gaadhin dhakhaatiir lagu kalsoon yahayna ay yidhaahdaan nolosha hooyadu khatar ku yahay waa la soo ridi karaa dhibina kuma sugna wallahu aclam
baaraka allahu fiik sheekhana dhakhtarka ama dhakhaatiirta la weydiinayo ama go-aankooda lagu camal falaayo wax yacni shuruud ah oo ku xidhan miyay jiraan mise waa yacni aya dhakhtar ayaa warkaa laga qaadanaya
jawaabtu waxay tahay ahlu cilmiga waxay qaaliban sheegaan dhakhtarku waa inuu noqdaa dhakhtar muslim ah oo cadli ah inta la heli karo haddii la waayo dhakhtarkii gaalkaa laftiisii waa la ictimaadi karaa oo waa la cuskan karaa مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين
الشيخ الألباني رحمه الله wuxuu yidhi dhakhtarrada waxaa laga eegayaa xagga kalsoonida keliyuun baa laga eegaya waa inuu dhakhtarku yahay dhakhtar lagu kalsoon yahay aqoontiis waayo dadku shaqadooda waa ilaashadaan ninkiina hadduu dhakhtar yahay shaqaysanaya inuu shaqadiisii ilaashado oo wax wax kaga soo noqonayaan uu aanu samaynin waa ku dadaalaya ilaa haddii kale suuqu ka baxayaayoo dadkii waxa weye way isu sheegayaan waxayna noqonaysaa inay shaqadiisii fashilanto marka ruuxii kalsoonidun baa laga eegaya waxaa jira inaan ruux gaal ah oo shaqadiisa ammaano ku leh oo shaqadiisa ilaashada waxaynu garan karnaa nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhtigii hijrada cabdullaahi bnu urayqid ninka la yidhaahdo oo gaal ahaa ayaa nebigii abubakar aamineen mawdic ay ku aamineenna waa mawdic weliba markaysa markaa khatar badan gaaladii baa raadinaysa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar ba gaaladu waa raadinaysaa madax furashay yidhahdeen waa ku bixinaynaa xayan wa aw meytan in lagu keeno haddana maca dalik nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar labadoodii tuldood ay rakuubka ka dhiganayeen waxay u dhiibteen cabdullaahi bnu urayqid waxayna yidhahdeen noo soo daaji saddex markaa habeen iyo saddex maalmood dabadeedna yacni markaa na kaxeeyo na dalmari ma odhan nebiga sala allahu aleyh wasalam ya abubakar ninkani waa gaale saynu u cuskan karaa saas ma odhan sidaas ma odhan marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal kalsoonida in laga eegayo dhakhtarka in lagu kalsoon yahay walow muslim bayaanu ahaan laakiin haddii la helaayo muslim inuu muslimka lagu kalsoon yahay dhakhtarkii ka fiican yahay ka gaalka a shaki kuma jiro marka dhakhtar lagu kalsoon yahay haddii sidaa sheego oo caddadkoodu laba gaadhaan waa la cuskan karaa warka dhakhtarnimo ay u sheegeen wallahu aclam
baaraka allahu fiik sheekhana saa'ilkani wuxuu leeyahay haddii gabadhi ogaato maqrib ka bacdi in dhiiggii xaydku ka yimi ma waxa saaran inay maalintaas soonka soo celiso mise soonkeedii waa sax
jawaabtu waxay tahay gabadhu asal ahaan waxay ahayd daahir daahirnimadaasayna ku soontay soonkeedina ku dhammaystirmay wakhtigay ogaatay unbaa xukunku ka dhalanayaa daahirnimadaa horena waa la istisxaabayaayoo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygu siduu ahaabuu ku baaqi yahay ilaa wax ka naqliya la helo waalyaqiinu laa yazuulu bishak marka zamanka ay yaqiinsatay inuu xaydkaasi ka yimi ayuunbaa xukun ku xidhanyay markaa soonkii oo dhammaystirmay dabadeed markay ogaatay hadda markaysaga inay xayd tahay waxay noqonaysaa soonkaa hore waa tegey laakiin daqaa'iqdii ugu dambaysee soonka hadday is ogaato inay xayd tahay oo qoraxdii dacal yar la soo jeedo soonka maalintaasi waa buray waayo maalintii ma dhammaystirmin mar haddaan maalintii dhammaystirminna waa inay qallaysaa maalintaas soonkaasina waa buray laakiin qoraxdu markay dhacday dabadeed hadday noqoto inay is ogaato inay hadda xay tahay waxay noqonaysaa soonkaa hore waa tegey waana u asaxay qadaana kama saara walaslu baqaau ma kana calaa ma kan wallahu aclam
saa'il su-aasha su-aasha ku xigta sheekhana waxa uu saa'ilkani leeyahay waxaan leeyahay xanuunka gaastariga mana soomi karo intii aan dhakhtar u tegi karayena waan u tegey xalna umaan helin ilaa hadda waxaan bixiyaa buu leeyahy sheekh fideo boqol dollara oo aan abtigay u diro oo aan ku idhaahdo raashin ku iibso mana ogi inuu raashinkaasi dhammaado ramadaan intaanay dhammaan iyo in kale marka ma iga ansaxaysaa fidyadaasi jazaakum allahu khayran
jawaabtu waxay tahay xanuunka qofka uu xanuunsado waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa xanuun qofku uu rajaynayo inuu ka ladnaado iyo xanuun aanu rajaynayn inuu ka ladnaado xanuunka uu rajaynayo inuu ka ladnaado waxay noqonaysaa inuu sugo ilaa intuu ladnaanayo dabeedna markuu ladnaado waa inuu qalleeyaa faman kana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar xanuunka aanu rajaynayn inuu ka ladnaado aanu kana soomi karaynin aanu kana rajo qabin sida uu u badinaayo inuu ka ladnaadana aanu ka rajo qabin waxay noqonaysaa fidye ama raashin inuu ka bixiyo maalintii walba miskiin buu quudinaya hadduu markaa maalin walba miskiin quudiyo fidyadii way ka dhacday waxaana fiican maalin walba in maalinteeda la quudiyo haddii kale bisha aakhirkeeda in la quudiyaa fiican laakiin in la qadimo culammada badankoodu waa diidaan in la qadimo oo hor laga sii bixiyo maalmo aan la gaadhin taa culammada badankoodu waa diidaan marka sida fiicani waa in maalin walba maalinteeda la quudiyo haddii kale bisha aakhirkeeda waa in la quudiyaa waa miskiin iyo maalin qadarka lagu quudinayaana hadduu yahay raashin qeedhin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa mud yani waa dhegle iyo wax yar culamada qaarna waa ka badiyeen oo waxay yidhaahdeen waa kiilo iyo qadar yar kiilo iyo laba boqoloo garaam ama wax la mid a marka intaa uu bixiyo ruuxu wuxuu noqonayaa icaamkii inu xasilay labada wejina waxa fiican nisfu saaca أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع xadiiskaasi wuxuu ku soo aruuray xajka laakiin masaakiinta kale la quudinayana isagaa looga qiyaas qaadanaya marka qadarka lagu quudinaya wuxuu noqonayaa nisfu saac buu noqonayaa sida saxiixa ah kula yawm nisfu saac nisfu saacaasi wuxuu noqonayaa dhowr iyo soddon kiilo ayuu noqonayaa yani afartan kiilo waxaan gaadhin oo raashina ayuu noqonayaa sida afartan kiilo oo beriisa waxaan gaadhin lacagnimo in lagu bixiyo ma aha ee waa in raashin lagu bixiyaa sida qur'aankaba lagu sheegay raashinka wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan masaakiinta la siinaya waa inay kala duduwanaadaan oo maalin walba miskiin gaara waa in la siiyaa ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen culamada sidaa tidhina waxaa ka mid a asheekh ibnu cuthaymiin sida sharxulmumticaba ku sugan waxaanay deliishanayaan qiraa'ada aayadda la akhriyey wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu masaakiin oo qira'a sabciya ah culamo badani waxay leeyihiin miskiin keliya in la wada siiyaa waa bannaan tahay culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid a shaaficiyada waxayna yidhaahdeen fidyadan maalmaha laga bixinayaa maalin waliba waa fidyo gaara markaa maalin waliba maadaamay fidyo gaaro tahay waxay ka dhigan tahay fidyooyin kala duwan in la bixinaayo ee isku fidye maaha marka miskiin keliya waa la wada siin karaa bay yidhaahdeen yacni bishoo dhanba waxaynay kaga jawaabeen culamada sidaa ku tagtay qiraa'adaas wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu masaakiin oo qiraa'ada musxafku طacaamu miskiin ay ahayd waxay yidhaahdeen jamaca jamaca la qaabilsiiyey oo maadaama aladiina yutiiquunahu oo la soo sheegay shaksi qura aanu ahayne dad badan uu yahay طacaamu masaakiinna waxaa laga tilmaamayaa dadkii badnaa ee laga bixinaayey fidyada in waxa weeye masaakiin la siinaayo markaa jamaca jamaca la qaabilsiiya yidhahdeen calaa kulli xaal labada qowlba waa jiraan laakiin in sha allah waxaad moodaa qowlka yani markaa saxiixi inuu yahay qowlkaa odhanaya masaakiin kala duwanna waa la siin karaa miskiin keliyana waa la wada siin karaa kaasaa kolley akhiiran raajix ila muuqda marka raashinnimo waa in lagu bixiyaa marka waxaa fiicnaan lahaa cid kale inta loo dhiibo ay raashin ku iibiyaan raashinka ciddaa doonayso dabeed markaa inay kaa siiyaan cid baad wakiilanaysaa ciddaasaa odhanaysaa raashinkii iibi dabeedna markaas abtiye u geeyo sii yacni markaas sidaas iyadaa in la sameeyo bisha aakhirkeeda in ama in la bixiyo ama in maalin walba maalinteeda la bixiyo sida fiican ee axwadka ahina waa saas iyadaa weeye haddii sidaa la sameeyo wax dhibi kuma sugna inta cid loo wakiisho layaha raashinka ku iibi dabeedna markaa ciddaasi wallahu aclam
jazaaka allahu khayran su-aashan oo abudabay ka timi saa'ilada ina soo weydiisay waxay leedahay miyay bannaan tahay sakaatulfidrida in ramadaan dhexdeeda la bixiyo mise ma bannaana
jawaabtu waxay tahay sakaatulfitriga goorta la bixinayaa waa habeenka ciidda ama subaxa ciidda weeyi intaan weliba salaada la tukanin ciidda salaada ciidda ka hor baa la bixinaya marka waxay leedahay waqtulfadiila iyo waqtuljawaas wakhtigay fadliga badan tahay waa in la bixiyo subaxa ciidda intaan salaada la tukanin salaada ciidda ka hor la bixiyo waqtuljawaazkuna waa in ama maalin ama laba maalmood laga hormariyo sida saxiixa ah bacdu ahlicilmi oo yidhi hadday rabadaanba bilato waa la qadimi karaa rabadaan soo gelitaankeeday ku xidhan tahay awalka ramadaanba waa la bixin karaa ama dhexdeedaa la bixin karaa sidaas iyada ay yidhi waa jiraan waxaana ka mid culamada shaaficiyada laakiin qowlka saxiixa ah ama qawigii wuxuu yahay waa in xilliga subaxa ciidda ama habeenka ciidda la bixiyo haddii subaxa ciidda la bixinayana qabla salaati alciid waa in la bixiyaa wakhtigay ku bannaan tahayna waxay tahay laga hormarin karaa waa laba maalmood waayo xadiiska bukhaariga cabdullaahi bni cumar ayaa sheegaya inay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam yani ay bixin jireen zakaatulfitriga yani qabla alciidi biyowmin aw yowmayn inay ciidda ka hor maalin ama laba maalmood ay hormarin jireen intaa wax ka badan in laga sii hormariyo daliil looma hayo maalintaa iyo labadaa maalmoodna waa rukso saxaabadii nebigaana laga hayaa sala allahu alayh wasalam oo wakhtigii nebiga ay sidaa samayn jireen intaa ka badan haddii laga hormarin kari lahaana nebigu waa caddayn lahaa saxaabadiisuna waa samayn lahaayeen saxaabi laba maalmood wax ka badan ciidda ka hormariyeyna lama hayo rukso nebiga laga hayo intaa wax ka badan in laga hormarinayaana ma jiro maadaama aynay jirin in la yidhaahdo awalka ramadaan ama ramadaan barhtankeeda la yska bixin karaa waa qowl aan daliil lahayn ee sida saxiixa ah waa in ama ciidda amaama maalin ama laba maalmood laga hormariyo haddii kale subaxa ciidda waa in la bixiyo qabla salaati alciid wallahu aclam walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com